warar ku salaysan xaqiiqada kala soco star f m codka gobolka waqooyi bari
bismillahi raxmaan raxiim salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu subax wanaagsan dhegeystayaal qodobadan warka subaxnimo idinkuga hayna waxaa ka mid ah madaxweynaha dalka oo ku baaqay in xabad joojin laga dhaqangeliyo itoobiya xildhibaanka bariga wajeer oo ku baaqay in lasoo qabto dadkii ka dambeeyey qaraxii shalay dhacay iyo haweenka dhuusamareeb ah oo markaasi ku baaqay in si sharuud la'aan ah loo joojiyo colaadda ballanballe kulan wacan subax wanaagsan dhegeystayaal waa subaxnimo khamiisa taariikhdu waa saddexda bisha labaad sanada labada kun iyo labaatan iyo labada qodobadaas aad maqasheen waa qaar ka mid ah qodobadan idinkuga hayna warka subaxnimo kuwa iyo kuwo kaloo faahfaahsanba kusoo dhowaada madaxweynaha dalka uhuru kenyatta ayaa jeediyey baaq ah in xabad joojin laga dhaqangeliyay wadanka etoobiya waxaa baaqani kan la mid ah horey usoo saaray xogeyaha guud ee jimciyadda quruumaha ka dhexeysa antonio guteres mister kenyatta ayaa ku teliyey in xukuumadda ra-iisul wasaare abiy axmed ay mudnaanta koowaad siisa sidii xal waara loogu heli lahaa dagaalada ragaadiyaya gobolka waqooyi ee tigreega isku dhacan ayaa u dhexeeya ciidamada ammaanka ee dowladda federaalka itoobiya iyo xooga xoreynta gobolkaasi ee t b lf hogaamiyaha dalka ayaa ku celceliyey in laga maarmaan ay tahay in diblomaasiyad loo adeegsado xilinta colaada saameysay bulshooyin dhowr ah oo qaar ka mid a ay barakaceen bayaan uu soo saaray ayuu mister kenyatta ku xusay in nabad waarta ay ka jiri karto itoobiya haddii caqabadaha taagan loo xaliyo qaab lagu wada qanacsan yahay mudanaha laga soo doortay deegaan baarlamaaneedka bariga wajeer rashiid khaasim amiin ayaa tacsiye u diray qoysaska ay ka baxeen afar qof oo ku dhintay qarax shalay dhacay qaraxa ayaa laga fuliyey inta u dhexeysa walgaras iyo handhaaki ee dowla deegaankaas rashiid khaasim ayaa laamaha ammaanka ugu baaqay inay gacanta kusoo dhigaan shaqhsiyaadka falkaasi ka dambeeyey sidoo kale waxa uu soo jeediyey in ammaanka deegaankaasi aada loo sugo qoraal uu soo dhigay bartiisa rasmiga ee facebooka ayuu mudanaha ku sheegay inaanan marnaba laga daari doonin dagaalka ka dhanka argagixisada waxauu shacabka ku booriyey in laamaha ammaanka si dhow ogala shaqeeyaan ka hortaga falalka amni darro waxa uu sidoo kale falkaasi si kulul u cambaareeyey qoyska uu sida gaarka ahna u saameeyey tacsiye u diray barasabka dowla deegaanka wajeer axmed cali mukhtaar waxa uu weerarka ku tilmaamay midda loo fuliyey qaab ay fuleynimo ku dheehan tahay isagoo laamaha ammaanka ugu baaqay inay si deg deg ah gacanta ugu soo dhigaan dadkii fuliyey qaraxaas senator farxiye xaaji oo aqalka sare si magacaabidah ugu biirtay ayaa dhankeeda saraakiisha ammaanka ugu baaqday in ay laba jibaaraan howlgalladooda waxay ciidamada kula talisay inay xoojiyaan isweydaarsiga xogaha sirdoonka iyo kormeerka amni si gaar ah deegaanada xiga dhanka xuduudda ee kenya la wadaagta soomaaliya weerarka shalay ka dhacay wajeera ayaa yimid kadib markii isniintii laga soo tebiyey ismaamulka mandheera oo ay ku dhinteen toddoba qof halka toban iyo saddex kalena ay weerarkaasi ku dhaawacmeen
siddeetan iyo sagaal dhibic shan star f m galgaduud
haweenka magaalada dhuusamareeb oo yeeshay kulan ayaa ku baaqay in si shuruud la-aan ah loo joojiyo dagaalka maalmihii lasoo dhaafay ka dhacayay deegaano hoostaga degmada ballanballe ee gobolka galguduud gudoomiyaha haweenka dhuusamareeb dahabo aadan maxamuud iyo ku-xigeenkeeda xaliima axmed kaariye oo ugu horeyn ka hadlay madasha ayaa ku baaqay in si deg deg ah loo joojiyo colaada islamarkaana wax kasta lagu dhammeeyo miiska wadahadalka qaar ka mid ah xubnaha ururka haweenka ayaa iyaguna codsaday in dadka waa in dadkaasi dagaalamay ciidamo la kala dhex dhigo si xabad joojin loo dhaqangeliyo dagaal dambana uusan u dhicin
waxaan meeshaan isugu imaanay inaan ka hadalno dhibaatada meeshaan ka jirto ee deegaanka xareerayaal ee dagaalka saddexda beri ah oo ka socdo taas ayaana xanuunjisay ayaan isugu soo baxna guryahaanaga ka joogi weynay koleyba annaga hadda awood aan wax ku qaban karnaa ma lihin laakiin waxaan rabnaa inaan baaq u dirno baaqaas oo ah mid nabadeed waxaan leenahay awalan horta dadka meeshaas dega oo deegaanka ah ee beelaha walaalaha ah ee shaydaanku ka faa'iidaystay awalna abaar ay la daaladhacayeen oo baad iyo biyo la-aan hayso waxaan leenahay horta ilaahay ka cabsada marka hore ilaahay idin samaystay ka cabsada waxa aad isku haysatiin ma ahna wax xaq ah dhulkaana waa idinka soo horayaa marka waxaan leenahay walaalayaal isdaaya ha isdirinina waxaan leenahay walaalaheen abaar ayaa lala taagdaraay dagaal wiilaa ku dhinta maahana wiil kuma dhasho col iyo abaarona waa laba cadow oo aan kala roonayn dowladda galmudug haddii ay wax maqlayso waxaan baaq ugu jeedinayaa annaga dowladda galmudug haddii ay dowlad u dhexaysa tahay deegaanka ha garab siiso oo ha kala dhex dhigto ciidamo waxaan leenahay beelaha walaalaha oo degan inta u dhaxaysa guriceel iyo balambal oo wada dhashay oo isku deegaanka ah oo dalku ka dhexeeyo oo dadku ka dhexeeyo waxaanu ka codsanaynaa inay xabadda joojiyaan waa ujeediin maantay maryaha cadcadaan madaxa ku xirannay keliya waxaa noo dhiban inaan meeshaas tagno haddaad inaan ragow dagaalka hadda sii wadiin oo dadka sii dhibaataysiin oo maanta weliba xilli adag oo hooyooyinkii ay la daala dhacayaan ilmahoodii wixii uma baahna galmudug inay isdisho dib isu fiiriya madaxda galmudug ka talisa midda federaalka dib isu fiiriya ha ka talinina aayaha gabdhaha soomaaliyeed ooyintooda iyo asaydooda iyo agoontooda ha ka talinina
baaqa haweenka magaalada dhuusamareeb ayaa ah kii ugu horreeyay oo ka yimaada bulshada galmudug laguna dalbanaya in dagaalka khasaaraha badan dhaliyey lagu joojiya si sharuud la-aana cutubyo ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliya gaar ahaan kuwa kumaandooska ee gorgor ayaa lagu soo waramayaa inay dhoolatus ciidan oo ku saabsan hanaanka loola dagaalama argagixisada kusoo bandhigeen magaalada isbaarta ee dalka turkiga ciidanka ayaa soo bandhigay sida argagixisada ah loo ugaarsado marka ay guryaha ku dhuntaan iyo qaabka loo ciribtiro marka ay weeraraan goobaha dadka rayidka ah ay degan yihiin farsamooyin dhank waa farsamooyinka ciidanka ay barteen ayaa waxaa ka mid a in argagixisada lala dagaalamay iyadoo dadka ay haystaan ay haystaana la badbaadinayo ciidamada sida gaarka ah u carbisan ee soomaaliya ayaa ah kuwa leh khibrad sare iyo weliba xeelad dagaal taasi oo dhabarka markaasi la sheegay in ay kula dagaalami karaan argagixisada guddiga hirgelinta doorashada heer dowlad goboleed ee galmudug ayaa lagu soo waramayaa in maanta oo khamiisa magaalada dhuusamareeb ay ku qabanayaan doorashada afar ka mid ah kuraasta golaha shacabka kuraasta maanta la dooranaya ayaa ah ayaa xubnihii ku tartami lahaa shalay la diiwaangeliyey kuwaasoo iskugu jira kuwa horay kuraasta uga fadhiyay iyo kuwa cusub kuraasta maanta lagu dooranaya magaalada dhuusamareeb ayaa waxaa ku jira kursiga hoba iber toddobaatan iyo kow oo uu ku fadhiya wasiirka dekedaha galmudug saabir nuur shuuriye balse doorashada la hakiyey kadib muran ka dhacay kursigaas warkiis waxnimood kala socotaan idaacadda sta fm codka gobolka waqooyi bari ayaad dhegeysanaysaan dhegeystayaasha iminkana dhanka iyo caalamka aan aadno waxaa lagu soo waramayaa in meydadka toban iyo laba qof oo tahriibayaal ah laga helay xadka u dhexeeya wadamada turkiga iyo gariiga arrintan ayaa lagu xaqiijiyey qoraal uu wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee turkiga uu soo dhigay barta twitter-ka meydadka ayaa lagu arkay agagaarka wadada ee meel u dhow magaalada ibsila oo ku taala waqooyiga galbeed ee turkiga oo xigta dhanka xadka griiga suulu oo ah wasiirka ayaa arrintaas intaasi ku daray in la rumaysan yahay in dadkan ay ka mid yihiin labaatan iyo laba qof oo laga soo celiyey soodinta dalka griiga wasiirka ayaa ciidamada ilaaliya xuduudaha wadanka dariska la ah markaasi ku eedeeyey arxandaro waxa uu intaasi ku daray in madowda yurub uu u muuqdo mid aan awood lahayn sidoo kalena bili-aadanimada aanan tixgelin wasiirka socdaalka ee griiga ayaa geerida tahriibayaasha ku tilmaamay dhankiisa nasiib darro